warar qiiqaca siday u dhacayaan iyo halka ay ka dhacayaan waxaad kala socon kartaa warbaahinta ummadda niis
waxaan isku haynaa deganaan maysaan hiiraan federaal baa yimid federaalkuna wuxuu siinhayaa beesha xawaalaha hiiraan iskale annaguna boqolaal sanaan deganahay baan leenahay waana degannahay beelahanagii degaankanagii baa ku yaal sidaa darteed annagu waxaan leenahay meesha alla nagu abuuray oo allana makaniyey aan si nabada oo derisnimaha oo soomaalinimaha oo islaamnimaha aan ugu wada noolaano waxaan u garan karaa oon ma federaalka oo la fahminba ma dhulbalaarsi iyo yaan la noolaaninba quursi waxaan ahayn iyo ma astahaysid inaad dhulkayga dhulkaan deganaato unbaan u arkaa wax kale oon ku macneeyo ma garanhayo iiraan waa saddex boqol iyo konton kilomitr jalalaksi ilaa matadaan surana wuxuu ka degan yahay toban kilomitr tobankii kilomitr allana makaniyey oo aan boqolaalka sana deganayn aan ku noolaano ayaan la-nahay haddana nahaya haddii uu jiro beerihii aan lahayn oo qoraalka lahaa oo milikiyad dawladeed wata dadka dariska ahna noo qirahaya oo cid walba og tahay oo aan beero leeyahayn hadduu noo qirahayo beerahanaga aan ku noolaano intaa unbaa taaganahay annagu
warbaahinta ummadda news kala soco wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka iyagoo maqal iyo muuqaal ah ummadda news com waa warbaahinta ummadda soomaaliyeed